وعلى النبي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay baabkii uu cunwaankiisa iyo tarjamadiisu ay ahayd almuslimu mir-aatu akhiihi muslimku waa muraayadda walaalkii kolley xadiid ama ahar baan soo arogno mowquuf buu kaasi ahaa ahar abu hurairena waxaa ka warinayay cabdullaahi bnu raafic nin la yidhaaho kolley nuskhadaydana sii kuba sugnayd iyo nuskhooyinka ama laba nuskhada loo badan yahayna cabdullaahi bnu abi raafic buu ahaa waana ti aan sheegnay inaan taqriib iyo ama kutubta taraajimta aanay ku sugnayn bal waa ziyaado kitaabkeenna ku sugan ee ninka magaciisu waa cabdullaahi bnu raafic ee ibnu abi raafic ma aha kolley taasna waan tilmaamay oon sii adkaynaya un marka balkaasi ahar buu ahaa mowquufa oo abu hurayre inoogu joogay imaka waa kii uun oo waxa weeyaan dariiq kale ah oo marfuuc ah ayaa halkan inoogu imanayo wuxuu musanifku yidhi xadaثna ibrahim bnu xamزata qala xadaثna bnu abi xaazimi can kahiir bni zaydi can اlwalid bni رabaxi can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qala anahu qaal asarku amaya xadiidku intii hore asarka waa intiisii hore iyo waxoogaa dee macnuhun sii adkaynayo oo isaga raacaya weeye xagga sanadka ibraahim ibnu xamza oo sheekhyada bukhaari kaba midi bal waa nin dee dabaqadii ama dee qolooyinkii atbaacu taabiciintii laba kulmay ahaay oo abtirsiintana ku galaa cabdullaahi ibnu zubayr kuba gala ninkaasba weeye ibn abi xaasimkuna horeynu usoo maro cabdulcaziiz ibn abi xaasim weeye abuxaasimkii salaamatu bnu dinar labadaba kitaabka ay ku sugan yihiin marka kahiir ibnu sayd iyo waliid ibnu rabaxna adigu xadiidka bal sanadkiisa way noogu sugan yihiin ninkan hore ee kahiir ibnu zayd kunyadiisa abu maxamed baa la yidhaha waa nin reer madiino reer aslam ahaa xaafna xajartu kaba cabirana waa nin saduuqa run badan oo laakiin awqaadda qaarkeed xifdigiisu aanu aada uba xoog badnayn oo bal maalan dee taas oo kolkol akhdaay ama awhaamiye aqlaade ay xagga riwaayada ugaba dhacdo waana dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa taasba weeye ibnu muciin qowlkiisa oo kale kalow tawhiiqiyo kalow bal maalan aanu tawhiiqinba way jirtaa isaga naftiisa ijtihaadaadkiisu isku khilaafsan yihin bal waxa weeye taasba weeye ama waxa weeye weliid ibnu rabaxna waa nin isagu taabiciintii ah ooba ninkan dee ka warinaya xadiidka abu hurayra taabiciintii dhexana weeye isna nin saduuqa weeye wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh almu'minu mu'minku mir-aatu akhiihi walaalkii muraayadiisa weeye intaa casharkii ka horeeyey ayaynu kuba soo sharaxnay oo saa ruuxuba markuu muraayad saafiya isugu eego isaga wixii wejigiisa iyo jasadkiisiyo wixii way u muuqanayaan ayuu isaga u yahay oo wixii ceebtiisa ahaa iyo wixii aan toosnaynee bal isaga kuba sugnaa dee waxa weeyaan waa u naseexaynayaa hoos ahaan buu ugu sheegayaa waa hagaajinayaa toosinayaayo walaalkiibuu u yahay muraayad taas haddama ah ceebayn iyo bal waa dee toosin nasiixo islaax iyadoo dee nasiixadna ay tay taa hoos ahaan la ysuguba sheego walmu'minu ruuxa mu'minkii akhulmu'mini ruuxa mu'minkaa walaalkii weeye ilaahay baaba yidhi inama lmu'minuuna ikhwaan oo walaalkii buu yahay dee sha'niga walaalkiina muxuu yahay waa kaa dee inay isjeclaadaan isu naxariistaan bal ishagaajiyaan oy istoosiyaan oy isna dhowraan taas baabay tahay mu'minku waa mu'minka walaalkii yakufu calayhi daycatahu wayaxuudu min waraayi yakufu waa manceeya ilaalinaya un calayhi isaga korkiisa daycatahu daycadiisa daycada kolley macno hore aynu usoo maray oo wixii dee macaashka ruuxu uu kuba xasilayo uu kuba sugan yahay ziraacadiisiiyo tijaaradiisiyo taa dayco waaba la yidhaahaa oo sida xadiidkii an laa targabu fi daycati xadiidkii laftigiisu kaaba ahaa iyada markaa taasna waa dhowridu u dhowro wixii taraf iyo baaba iyo fasaad ugaba imanaya wixiisaas dee waa walaalkiia uu xafidaya u ilaalinaya tarafkii iyo khusraankii iyo fasaadkiibabuu ugaba ilaalinayaa dayacadiisii taas wey oo dee bal matala dayacad haddii bimacno dayaca laguma fasiro waa wixii isaga kaba dayacmayana waa macnahaasun yakufuna bima waa bimacnaa yamnac weeyaan oo uu dhowraya un weeye uu ilaalinaya wixii fasaad iyo talaf iyo khusraan uga keenayay taas buu uga ka ilaalinaya wayaxuduhu waanu xafidayaayo min waraa'ihi isaga gadaashiisa yaxuduhuna macnaa waa ilaalin oo luqada xaadahu yaxuduhu xawdan waxiyaadatan idaa xafidahu wasaanahu wadaba canhu suu yidhaaho saaxibu nihaaya ama ibn اlasiir ba yidhaaho macnaa wayaxuduhu min waraa'ihi ay yaxfaduhu wayasunuhu wayadubu canhu biqadri daaqatih waana cibaaradii uu cawn lmacbuud xadiidka abu da-uudna waa wariye uu kuba fasiray sheekhan lihiyo macnaa uu ilaalinayaa oo uu dhowrayaa waanu difaacayaa inta kolba daaqadiisa iyo kartidiisu ama awooddiisu ay tahy sababtu waa walaalkii weeye oo hadday tahay isjeclaanshaha iyo isu naxariista iyo isu laaban kubasa bal rasuulkii ilaahay waa ka jasad keliya kuba sifeeyey taas oo kale hadday tahay bal nusrayntii looba nusraynayana dee ruuxii mu'minkaana unsur akhaaka daaliman aw madluuman rasuulkaaba yidhi walow markuu daalimka iyo joojintiisii isaga la joojinaye dulmigan uu naftiisa kuba hayo kol hadduu da dulmiyayo naftiisna uu dulmiyaye laga manceeyo ay tahay ruuxii mu'minkaa ruuxa kale mu'minkaa waa walaalkii oo walaa yakhduluhu baaba xadiidkaas ma hoojinayo waa u hiilinaya waa u nusraynaya haddaba yaxuduhu min waraa'ihi ay yaxfaduhu wayasuunuhu wayadubu canhu biqadri daaqa ee isaga qaybadiisa haba noqoto min waraa'ihi oo u ilaalinaya xafidaya dhowraya macnuhuna waxa weeyaan muslimiinta dee wixii waa dadkaa walaalo ahaaye xaqan weynee ilaahay dhexdooda yeeray ee ilaalintiisana laguba adkeeyey ayaa ruuxii mu'minka ahaa iyo iimaankiisu dhabta ahaa dhab ahaan uu ilaalinayaayo hadday tahay baabkaa nasiixada iyo ruuxa muslimku tusayo wixii nuqsaantiisa ayd si uu hagaajiyo waa walaalkii hadday tahay xafiditaankiisana u xafidayo wixiisii iyo bal markaan daaficitaanka ay tahay uu daafacayo bal waa umuurahaasi waa xaq ruuxa muslimkii ka kale muslimkaa kuba leeyahay imaannimadan iyo islaamkan kaba dhexeeyana uu keenayo bal markaa taas baana almuslimu mir'atu akhiih wayaxudu min waraa'im xdثnا أحمد بن cاaصم qال xdثnي xywة qال xdثnا بقyة عن بن ثوbان عن أbيه عن مكحuل عن وqاص بن ربيعة عن المstwرd عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال xadiidka snadkiisu dheeriya kolay de haddaan meelahan wax ku yar joogjoogsadayna kuwa danban iska yar fudaydin doona sanadkiisu waa dheer yahayo waa marka la eego bukhaari iyo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sideed ruux baa u dhexeeya axmed ibnu caasim laga bilaabay ilaa saxaabiga mustawrid markaa laga gaadhayo waa sideed marka xadiidkan abu daa-uudna sanunbuu u wariyey sanadkanna uu ku wariyey laakiin sanadka abu daa-uud uu ka caalisanaa maanta sanadkan bukhaari oo isaga abu daa-uud waxaa sanadkiisu ka bilaabmayaa xaywa xaywat bnu shureyx manaa halkan imika sanadka bukhaari axmed ibnu caasim oo xaywa ninka labaad yahay abu daa-uud oo xadiidkan wariyey kitaabuladab ku wariyey waa ninka koobaad xaywat bnu sharix xaywat bnu shureixna kolley waa nin aynu kitaabka hore usoo aragnay laba nin baynu soo aragnay xaywat bnu shureyx almisri waana ninkan iyo nin kale oo xaybat bnu shureyx ibnu safwan atujibi la yidhaaho dee atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaha hiqo oo caabid ahaa zaahidna ahaa bal markaa ninkani waa ninkii reer masar ee atbaacu taabiciintii raggii la kulmay ahaa labada meelood ee horeynu kuba soo marnayna bukhaari toos buu wuxuga warinayay oo xadiidkii raqamkiisu lixdan iyo raqamkii labiyo siddeetanaad labadaasba xaywa waan ku soo aragnay bukhaarina sheekhiisu ah marka waa sheekhiisiinu maanta axaadiid aanu dee toos ugaba maqlin waa sida kaga warinayo ee xaywa waa sheekhiisiin abu daawuudna markaa waa la kulmay oo saas buu isagu bilaa waa sida ugaba wariyo marka sanadka abu daawuud waa toddoba kan bukhaarina waa kan sideed noqday dee qaaliban bukhaari waa ka sanad caalisanaa raggan kale ee umuhaad kale inta badan be haddaba bal taas weeye marka axmed ibnu caasimne oo bal maalan tan waa nin isagu kolley kitaabkan bukhaari un buu inoogu sugan yahay waa xadiidkan adabka uu kuba wariyey aladab lmufrad een hayno saxiixiisana meel baa tafsiir ah ayaa xadiid adigu laftii tafsiirkiibuu dhacay dikrigiisu dhacay waa saxiixa markan eegno oo waa dee malaa kutubta kale inaanu ku sugnayn baan filayaa waana nin dee dabaqadiisu ay aada uba dambeysay oo kolley zaahid ahaa ibnu abu xaatim oo kale wuxuu ka dhigaa nin majhuuloon la aqoonay laakiin dahabiyabaa taa ku diida oo yidhaha meye waaba mashhuuro dee bukhaariyo oo kan rag kaleba ay kaba wariyeen waxaan leenahay ibnu xibbaanna hiqaadkiisa waa ku sheegay axmed ibnu caasim abu muxamedin albalkhi waana nin zaahid ahaa zaahida weeye bukhaarina waa ka halkan maanta sheekhu kagaba warinayo kutubta kale kuma sugnaan xaywana waa kaan sheegay baqiyat ibnulwaliidna horeynu usoo maray ibnu thawbaan magaciisa cabduraxmaan baa la yidhaahaa halkan muu sheegin weliba thawbaankani waa awowgiye waa cabduraxmaan ibnu thaabit ibni thawbaan magacu markaa thawbaanku waa awow aabihii thaabit baa la yidhaha magaciisa cabduraxmaan baa la yidhaha waa nin reer cansi oo zaahid ahaa iyo reer shaam ahaa bal markaas kolleyna abu xaatim iyo duxaym iyo rag kale ayaa tawhiiqiyo bar daciifyaano culimada way jiraanba ama aabbihiisanuu kaba warinayaa thawbaanka maahee thawbaan waa awowgiyo thaabit ibnu thawbaan weeye waa nin isaga ka xoog badan oo hiqo ahoo isaguna hadduu isagu saabicaya ama dadkii atbaacu taabiciintii u waaweynayay aabbihiina in yarunbuu ka horeeyaayoo walow ninkani aada u cimriyey oo saxaabo u arkay ma jirtay laakiin wax waa soo gaadhay waa dabaqada ka horeysa un bal in bal marka waxaan leenahay cabdiraxmaan ibnu thaabit ibnu thawban iyadoo xadiidka abi daauud wariyey kolley mundiri mukhtasarkiisa labadoodan baqiye iyo xadiidka cabdiraxmaan buu ku cileeyaan can abihi abihi thaabit ibnu thawban oo hiqa can makxuulin waa nin faqiih ahaa oo imaam ahaa kolley riwaayaadka oo saxaabo kala duwan kaba warinaya irsaal haba ahaado faqiihoo dee hiqa can waqas ibni rabiicata waqas ibnu rabiicana waa nin ay ninkan hore un cabdiraxmaan kiyo isku reeriyiin oo aburishtiin la yidhaaho hor taabiciintii kunyadiisu kolley taabiciintii dhexe ayuu kaba mid yahay ama dabaqa waaba ku yaryaraa baan odhan karnaa waa dabaqadii qataade iyo zuhri iyo kolkol kutubta waxaa dhacday isagoo abudarda ka warinaya laakiin taasi kulan maaha uu la kulmay oo waa irsaal bay culimmadu kuba tilmaamaan halkaas haddaba waqas ibnu rabiica mustawrid saxaabigaasa kaba wariyey can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal man akala ruuxa cuna bimuslimin ruux muslima ku cuna uklatan uklo uklada markan hamzada damino waa luqmo ayay noqonaysaa mar afka waxii la gelinayay noqonaysaa luqmad buu ku cunay haddii akalatan halkaasun hamzada la fadxiyo mar wixii la cuno masaru mare weeyo noqonaysaa sida qado oo kale ama casho oo kale adugu mar ama quraac oo kale wixii mar la cunee akalatan laba yidha uklatan haddii la yidhaahna waa in mar afka la geliyo ama luqmad weeye luqmad ayay la mid tahay haddaba ruuxii muslimkaa ninka ku cuna luqmad fa in allaha ilaahay yudcimuhu waa quudinayaa milahaa ukladaa wax la mida oo min jahannama jahanamo ka mida ayuu cunsiinayaa waman kusiya ruuxa lahuwiyo birajulin bisababi rajulin nin sababtii muslimin muslim ah fain allaha ilaahay caza wajala yaksuhu waa huwinayaa min jahannama jahannamo naartaasa libaas ka mid oo libaasyadeeda ayuu huwinayaa waayo inama aljazaau min jinsi alcamal waman qaama ninka kaco oo birajulin bisababi raju istaaga birajulin bisababi rajulin muslimin maqaama riyaa'in wa sumcatin istustus iyo ha lagu maqlo maqaamkee joogsada fain allaha ilaahay yaquumu bihi macnaa yuqiimuhu weeyaane wuu joojinayaa maalinta qiyaamaha dee meel lagu fadeexaynayo oo ah maqaama riyaa-in waa riyo iyo wa sumcatin dee waa maqal la maqlayo ceebihiisii iyo wixii uu sameeyo lagu fadeexaynayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bal xadiidku in kolley wuxuu sheegayaa oo waa taas almuslimu mir-aatu akhiih ruuxii muslimkaana waa ruuxa muslimkaynu soo maray yakufu calayhi daycatahu wayaxuuduhu min waraa'ih laakiin xaaladdu hadday dee taa mid ka duwan mucaamaladu noqoto kolley ciqaab iyo cadaabkan xadiidka inoogu sugan baa meeshii imanaya xadiidka man akala bimuslimin uklatan macnaheedu waxa weeye bal waa macnaha ugu daahirsan een soo qaadayaan halkan ruux baa ruux muslima ayuu dee cid cadowgiisii ka mid uu tegay cid kale u tegay oo waxbuu ka sheeg sheegay oo tiibaa wax lagu siiyey jajuskii buu noqon karaa waa ruux muslima haddee waa ceebtiisii iyo wax ka sheegiisiiba uu yar dee wax lagu siiyey oo ama cunto lagu siiyey ama libaasba loogu xidhay ama dee waxbaa lagu siiyey in ruuxii muslimkaayo wax kaba sheegayey ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha dee waxa isagu waaba kaasoo adduunyo doon iyo wax kale iyo ama ruuxan dhibkiibuu waxan ulaba yimi waxbuu ku cunay wixii wax la midoo naar ah ayaa ama loo xidhayaa hadduu wuxuu ku helay libaas uu ahaa ama la cunsiinaya waa jahanama wixii dee bal maalan hadduu waxa uu ku cunay balwey oo markaa macnuhu waxa weeyaanu ruuxaas bal maalan ruux muslima dee waxaan toosnayn buu ka sheegayaa shanigu wuxuu ahaa kaa inuu soo maray wayaxuutuhu min waraa'i inuu xafido dee min waraa'i khaybatihi una nusleeyo daafaco intii karaankiisa ahayde isagii baa waxaan toosnayn buu ka sheegayaa waxbuu ka sheeg sheegayaa cid cadowgiisii ama cid baabu dee u sheeg sheegayaayoo tiibaa deete wax lagu siiyayuu wax kuba helay ilaahay subxaana wa tacaala wixii looma barakeynayo wax lagu cadaabo ayuu noqon weeye oo markaa halkii ay ahayd inuu noqdo mir'aatan liakhiihi lmuslim bal ceebtiisii intuu qariyo uu sheego si uu isaga hagaajiyo uba naseexeeyo ayuu meel kaleu waxyaale ka sheeg sheegayaayoo ceebtiisiibuu faafinaya ama hadduu doona waxaan jirin baabuu kaba sheegaya waxbuu markaa lagu siiyey waxbuu ku heluu ku qaatay arrinkan ah in dee ama ukuladii oo jahanamo ah la siiyo ama wixii oo jahanamo loo xidho loo huwiyo taas buu isaga ajrigiis ama dee uu mudanayaa taasba weye jumlada ugu dambaysaana ruuxii meel buu istaagoo kacay wuxuu u kacayaa dad buu leeyahay waxaa lagaa sheeg sheego waxaan uu sheegayaana waa ruux muslima wax ka sheegii iyo dacnintii iyo nuqsaamintii bal dad buu isleeyahay dee wakti kastaba wax dhaco ugu dhadhowow ama isaga ku ceebee buu leeyo waxani wax dhaba maahay waa maqaama riyaa-in wa sumca ruux muslima intiqaaskii wax ka sheegii dacnintii ama bal ha lagaa sheego iyo ha lagu maqlo iyo bal dadka uu ismaqashiinayo isagana maqaam lagu fadeexaynayo oo bal maalan dee waxa weeyaan isagii lagu fadeexaynayo oo dee weliba tan adduunyo fadeexadeedu wax saasama waa fadeexadii aakhiro ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala joojinayaa weeyaan oo kol haddii arrinku waa riya iyo sumcu u kacay waxaa ha lagaa sheeg sheego ama cid baa buu isugu dhadhoweynaya isku maqashiinaya bal wax ka sheega ciddaa uu wax kaba sheegayo ilaahayna subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha maqaam dee fadeexo iyo ceebayn wixii uu qarsanayo la muujiyo dee kolley halaag iyo jasana waa u dambeeyaye ayaa la joojinaya bal marka arrinku waxa weeyaan waa taxdiir dee shanigii muslimku muxuu aha almu'minu akhulmu'min taas buu ahaa kaa markaas muslimke wax alla wixii kasta ee walaalnimadaa dhaawacaya waxyeelayana waa tan shareecadu tabaaqudkii tadaaburkii taqaaduci iyo waxyaalaha caynkaas waa taa ruuxa muslimkiisa uu yahay almuslimu dee akhulmuslimi laa yuslimu walaa yakdibu walaa yaxqiru walaa yakdul haddaba wixii taa kaba duwan oo bal maalan taasi dee waxa weeye walaalnimadii oo laga tegay noqon wixii shareecadu waajibinaysay oo laga fogaaday noqon dee bal weliba markay soo gasho ruuxan dacnintiisa iyo wax ka sheegiisa iyo ceebeyntiisa iyo cadowgiisa iyo dad ay iska soo horjeedaanoo bal iyagii si loogu dhowaado wax looga sheeg sheego qaradku markuu noqdo ciqaabtan buu maalinta qiyaama laba kulmaya taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh noo sheegay faina allaha yaquum bihi maqaama riyain wa sumcatin wa ymyowma alqiyama macnaa ilaahay baa joojinaya wey isaga maqaam saas dee lagu fadeexeeyo taasa ayaa la taagaya maalinta qiyaamaha waana intuba waa aljazaau min jinsi alcamal weeye wixii kalba camalkiisii iyo wixii uu laba yimi uu ahaa ayay deeta noqonaysaa abaalmarintiisa kolley bal waa macnahan soo qaatay macaani kalebay barhkood ishaareenna waa jiraa lakiin de waa macnaha ugu daahirsan ee xadiidka inoo aan kaba qaadanayno baabu maa laa baabu maa laa yajuusu min allacibi wاlmisaaxi wuxuu u baabaysan yahay waxa aan banaanayn ee ciyaar iyo kaftana macnaha ujeeddada waxyaala aan kaftan gelin ciyaar aan gelin oo dee ruuxii muslimkaabay iidihiisa dhibkiisa iyo argagax gelintiisu waxay kuba sugantay weeye markaasi wax lagu kaftamo maaha wax laguba ciyaaro maaha bal umuuraha caddaynteedii iyo isu sheegitaankeedii buu baabkeedii yahay xdثnا cاaصم بن علي qال xdثnا بن أbي ذئب عن عبد الله بن الصائب عن أbيه عن جده qال أنه qال bal markaa cاaصم بن علي kley أبوالحaسن الواصدي mar kalan yar eegi doonaaye waa nin atباacu taaبicintii dadkii ugu dambeeyey kaba mid ahaana bal wkti kalean dib dhiganayna iبn abi dibina waa imaam aynu soo maray oo محamed iبn cabdالرحmaan la yidhaaho marar horena waan soo aragnay bal waxaa sanadka xadiidka inoogu sugan saddex isdhalay cabdullaahi bnu saa'ib can abiihi can jaddihi bal cabdullaahi magaciisa waan haynaa abiihina saa'ib baa la yidhaah saa'ibkaasna awowgii unbaad magaciisu halkan aanu inooguma sugnayn e bal markaa saa'ibkan awowgii ah waxa weeye oo imaka abtirsiintood oo dhan haddaan eegno waa cabdullaahi bnu saa'ib ibnu yaziid ibnu saciid weeye cabdالlahi بن صaib marka awowga yزيid baa la yidhaha yزيid iبn saciid baa la yidhaha haddaan eegna cabdالlahi waa nin taabiciya oo iqa ah oo taabiciintii ama qolodee xaaf iبnu xajar dabaqada afraad u yidhaha ruwaada macnaa dabaqada koobaad صaxaabadii weeye dabaqada labaadna taabiciintii waaweyneed ay mukhadramiintu kuba jirtuu kaba dhiga dabaqada saddexaadna waa cibaarada haddaan igu soo yar noqnoqonayse si aan bal u yar taxdiidino macnaa halkan taabicun ka odhan haddana waxaan yar sheegaynaa un taabicnimada halku kaga jiraa ama balma kuwii waaweynaa dithalis la yidhahna waa dabaqa dhexe oo macnaha ujeeddadu kuwana way ka waawen yihiin kuwana way ka yaryarin kuwada dhexo waa in xasanulbasri iyo maxamed ibnu siriin iyo raggaa dabaqadooda wey marka raabica la yidhaha waa dabaqo kuwa dee weli waa laga yaryaraya taabiciinta laakiin kuwa yaryarun baa laguba tirinaya sababtu markay dee qoladii labaad iyo kuwii saddexaadii ay kaba horeeyaan waa taabiciin yaryar laakiin haddana weli dabaqa kasii dambayso waa zuhri oo kale iyo qataade iyo qolooyinka cumar ibn cabdilcaziz iyo qolooyinka dabaqadooda ayaa kuwa afraadu kaba dhiga ninkana haddaba cabdullahi ibnu saa'ib waa nin dabaqadaasa waana nin hiqa aan leenahy aabihii saa'ib ibnu yaziid waa saxaabi laakiin saxaabi yar buu ahaa oo maalintii xajatulwadaac toddoba jir buu ahaa waanu joogayo waa lala soo xajo bal rasuulka ilaahay baaba loo keenay iyadoo habaryartii waday leedahay waa xanuunsanaya u duceeye bal saa'ib ibnu yaziid waa nin aada loogu yaqaanay ibnu ukhti namir ibnu ukhti namir baa loo yaqaanaa waa saxaabi yar markii dambena aad buu cumrigiisa uba dheeraaday kollay suuqa madiinana malaa isagaaba mas-uul ka ah ahdigii cumar oo bal ilaalintiisa iyo dhowritaankiisa iyo dee bal taas oo kale in markii dambena madiine ayuu kuba dhintay waxaana laba yidhaahaa waa bal ninkii ugu dambeeyey asxaabtii rasuulkii ilaahay ee madiine kuba dhintay hadduu dee koob iyo sagaashankii hijrada dhimashadiisa aydoo balkaasi waa saa'ib ibnu yaziid ibnu ukhti namir marka isaga hadduu saxaabi yahay aabihina waa saxaabi fadxumaka joogay oo yaziid ibnu saciid waa saxaabi fadxumaka joogay qaadina uu kaba dhigay cumar kaasba weeyaanoo bal markaa waxaan leenahay cabdullaahina waa taabici waa hiqa labada kalena dee waaba asxaabtii rasuulkii ilaahay ee saa ibnu yaziidna waa ibnu ukhti namir ninkaa loo yaqaanay oo kolley dikri ama riwaayo ku leh labada saxiixba dahaarana waa ku leeyahay dee waxa weeyaan xajiyana waa ku leeyahaybe in waxa weeye kaasa waa saxaabi abihiina waa saxaabi fatxu makaba joogay oo dadkii fatxu maka joogay kaba mid ahaa yaziid ibnu saciid bal qoysku waa intaas kolley imaka taraajim dambe casharku si u socdo imaka kuma joog joogsanaya waan iska dhaafi waxyaalaha dambe o dhan qaala wuxuu yihi markaa daba awowgii baa odhanaya waa yaziid ibnu saciid samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yacni yaquulu xaalu ku qowlayo oo rasuulka ilaahay buu maqlay isagoo leh laa yaakudu ma qaadayo axadukum axadkiin mataaca saaxibii ninkii kale saaxibkiisa ah alaabtiisa waa isagoon dee dareemayn ogeyn waaba isagoo ku ciyaaraya misaax buu intan kaba dhiganaya alaabtiisna waa waxala wixii dee uu kuba intifaacayay ushiisii bay noqon dharkiisii bay noqon alaab kaluu leeyuu noqono isagoo maqan ama kaba jeeda hoos loogaba qaaday ciyaar baaba loogaba jeeda laaciban xaaliya isagoo ciyaaraya kii qaadayay walaa jaadan iyadoo ay dhab ka tahay de hadday dhab ka tahay waa tuugaba jiyo waa sariiqay noqonaysaa ee macnaa ama kaftan ha noqoto iyo ciyaar iyo misaax tan uu inoogaba cabiray oyo dheeldheel bal isagii ama haba noqoto dhabce ruuxu wax uu leeyahay oo dee si isagoon dareemeyn hoos ahaan loogaba qaaday oo kale ayaa la nahiyaya kolley laadu waa naafiya laakiin macnaheedu waa ama jumlada macnaheedu waa nahyi oo laa yaakududu macnaa waa laa yaakud yaanu qaadin waxaana yidhaahanba culimadu nafyigu markuusan meelahan oo kale layuu macno nahyi leeyahay ee nahyi loogaba jeedo isagaa xagga macnaha kasii xeel dheer nahyigii tooska ahaa nahyigii sariixa ahaa nahyigan bimdee lafdi khabar ku yima kasii xeel dheero waxa lagaba dhigay si wax loo dirmay loo hogaansamay oo la fuliyey oo kale oo ma qaadayo macnaa dee shanigiisu maha inuu qaadee macnuu yaanu qaadin axad idinka idinka midi saaxibkiisa waa ninka walaalkiisa alaabtiisa laaciban walaa jaadan kolley waxaaba xadiidkan mid laba midoo yimi oo dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruuxu muslima in la argagax geliyo ama alaabtiisa iyo wuxuu leeyahy laba qaado ciyaarba ha loo qaadayo yaanay dhanba ahaan adigu si uun looba qaado maalintii khandaq oo kale oo iyadoo zayd ibnu thaabit malaa dee silaaxiisna meeshii u yaalay waa la shaqaynayo godkii baa la qodayo waa loloodayo markaasaa nin ka yar qaaday waa dee isagoo taas oo kale ayaa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi bal waa dee u loodo markaa nin baa qaaday ciyaar baabu u qaaday shaqadaas ay ku wada jiraan cado dhexdiiba maba aha aad ka qaadima ayuu dee xadiidkan oo kale yimi oo oo uu nahiyey ruux muslima dee markii uu toosay ee uu kacay baaba wixiisii waayo waa argagaxay waa naxay waaba xaaladda ee dagaalla loo diyaar garoobayo markaasuu nahiyey in ruux muslima la argagax geliyo ama axad uu alaabtiisa qaado laa jaadan walaa laaciban bal kanna waa la mid un yaanan odhaninba dee saxaabigani waktigaas waayo muslim waxay leeyihin m muslimatulfatxi maaha fatxi maka waa joogay lakiin inuu khandaq joogooyin kala war uma hayo waktigaas iyo xadiidkaas un uu yahay kaniye waxa weeye un waa nahayn ruuxii iyadoo laguma ciyaarayo wuxuu leeyahay un in lagaba qaado oo iyadoo de intaa laga in bal maalan ujeeddadu ay tahay isagii dee waa naxaya wixiisiibuu waaba doondoonaya taasoo kale un intaa kaftan ahaan loogaba jeediyo ciyaar laa yaakud axadukum mataaca saaxibi laaciba walaa jaadan faida akhada axadukum axadkiin hadduu qaado casaa saaxibihi saaxibkiisa waa ninkan kale walaalkee weye ushiisa uu qaado falyaruddaha ilayh yaanu ciyaar ma gelisa waxyaalahan ma habboona in lagu kaftamo umuurahan waayo cibaarada eeg cumaanka inoo soo dhigtayna maa laa yajuuzu min allacibi walmisaax bal haddii dee kaftan kale bannaanyahy oo si kale loogu kaftamo haddii ciyaar kale ay jaanib kala bannaantahay muurahan ruuxa muslimkaa ka nixinaysa ama argagax gelinaysa iidaha iyo dhibku uguma sugan yahay kaftan ma gelayo weeye ciyaar ma gelayo kuwaha layskaba ilaaliyo haddaba axadkiin hadday dhacdoba hadday dhacdo inuu isagoo dee san oo kalea lacib iyo hazal baabu u qaaday ruuxii muslimkaa ushiisii falaa yarudda ileh intuu doondoonayo iyo taas iyo bal wixii qaradkii lagama laha yaan lala sugayna wixii ha u celiyo oo falyarudda ha celiya ushii ilayhim turbushtii imaamka la yidhaahba wuxuu yidhaahaa maselkan usha eeg inamaa duriba almathalu bilcasaa sababta waxa weeyaan waa ashyaada taafihadee dee ruuxu inta badan aan qalbigiisuna ku tacalluqayne qiimo sidaasaba aan lahaynba de wax weyn oo dee ruuxu haddii uu waayo ama uu taba ama ay kaba lunto wax weyn oo una noqonaya aan u jirin marka dee shaygii markaa taafihaye aan khatar sidaas ama qiimo sidaasa lahayn markii tan la diiday ee la yidhi kaaha loo celiyo wixii kaba weynaa ruuxa qalbigiisu kuma tacalluqaye bal aada ugaba nexinayo o kale dee qiimaha lahaa min baabi awle ayay noqon waa wax kasii mudan oo kasii awleysan ee waa wixii yaraabaa lasoo qabtay en weliba qiimo sidaasa iyo dee taasaba lahayn dhakse la isaga iloobi karo ruuxuu bal maalan weytada waayeyna aanay isaga iido laba dhiba iyo argagax gelinaya waxaa aanay kuba keenahayn kal haddii lasoo wixii kasii weynaana ee marka la eego tarwiiciisa ama iidaha ka dhalanaya uu kaba sii weynaana min baabi awlo weeye faida aadakum faida akhada axadukum casa saaxibihi falyaruddaha ilayh baabu addaalu calى اlkhayr ama baabu daali calى اlkhayr kolley waana iyo aniga xarakadae laakiin waa jumlo ahaanun baan ugu idaafeynaynahay bal kii khayrka dadka tusayey ajrigiisa iyo fadliga uu leeyahuu baabkiisii yahay isagii kii sameeyey maaha laakiin waa u tilmaamay uu ku hanuuniyey taas xadaثna mحamed بن kaثيiri qaal aخbarana سfyaan عan الأcmaشh عan abi cmri الshaybaniyi عan abi mascuudi الأnصaariyi qaala anahu qaal wuxuu yihi kolley intoodaba dhammaan waan soo wada maray sufyaankuna waa sufyaan thawri un jaءa rajulu nin baa yimi ilى الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi inii ubdica bi faxmilni inii aniga ubdica bi macnaa waxa weeye raaxiladaydii baa iga joogsatay oo waabay dee markaas socon weyday oo way kaba goday ibdaacuna walow kolley laftigan isagoon majhuul u binaysan baa loo isticmaalay haddii la yidhaha ubdica birajuli macnaa waa cadabat bihi raaxilatun weye hashiisiibaa ama raaxiladii uu fadhiisa uu watay baa ka joogsatay weeye anoo wuxuu noqday ruuxa aan jidkii mari karahayn aan socon karayn waaba ruux safara meel baa laguma socda hashii baa daashay way joogsatay wax kale kaba noqotay marka kaas oo kale inqiaac inqiaac bi waa lala go-ay weeyaan oo dee waxa weeya taas baa cibaarada loo isticmaalaaye inii ubdica bi faaxmilni weeye bcnaa iqaad weeyaanoo waa alinqidac can ilmasiir macnuhu waa go-idda uu ka go-ayo socodkii iyo halkii uu doonayay inuu gaadho taas baa macnuu yahaye rasuulkii ilaahay faxmili iqaadu isii waxaan fuulo qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laa ajidu ma helayo oo imaka wax aan halkan ku hayaa ma jirtoon kuu helayaaye walaakin iti fulaanan hebel u tag waa nin uu filayay inuu wax kaba helo falacalahu waxa lagaba yaabaa an yaxmilaka inuu ku qaado oo ujeeddadu isaga inuu xayaa suurtagala ku qaadana uu ku siiyo raaxilo aada fuusho oo beddelkaaga noqota raaxiladaadan kaa joogsatay taas baaba laga yaabaa faataahu ninku ninkiibuu u yimi rasuulkii ilaahay tilmaamay ee uu tilmaamay faxamalahu ninkii uu qaaday macnaa wuxuu siiyey raaxilo uu fuulo faata nebiya ninkii baa soo noqday haddana isagoo dee muraadkiisii helay rasuulkii ilaahayna dalaaladiisiibuu ku helay faata nebiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi oo fa akhbarahu uu waramay inuu uu helay oo uu ninkii ka helay wuxuu fuulay iyo gaadiid faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh man dalla calaa khayrin ruuxa isagoo wanaag iyo khayr cid tusa falahu midlu ajri faacilii kii sameeyey khayrka ajrigii uu lahaayo kaluu leeyahay xadiidkan caamkuu inoo sheegay oo ruuxa isagu bal shay khayra ayuu cid tusay tusidii imaka tan oo kale rasuulka ilaahay isagu ma siina ciddii uu bal filayay inuu wax kaba helo u tilmaamo dee siibaanay noqoto waxbuu kaba helay waa mid dalaaladii kale khayr iyo wanaag kale laysu sheegaya sida masalo cilmi bal meeshii uu kaba helayey ciddii uu ka faa'iidaysanayo loo tilmaamo oo kale iyaduna waaba taa bal shay kaloo khayroo layskuba hanuuniya guud ahaan laftigu waa dee arrinkan ku tacalluqsanun gaadiidka iyo bal umuuraha caynkaasa iyo ruuxa xaaladiisu tan tahay kuma koobna waa lafdigan caamkaae wax khayro un wax lagu intifaacayo un ama adduunyaha laguba intifaaca ama aakhire ruuxa tusa ruuxii kale ku hanuuniya kan sameeyey ajrigii uu lahaa mid lamiduu yeelanaya haddii ajrigii kan waxba kama nuqsaamayaan kani ficilkan uu la yimi ee waxaan uu sameeyey buu ajrigii ku yeeshay kana waa dalaaladan iyo tusintan buu ku yeelanayaa waa ilaahay dee fadligiisa waasica midna maaha in kan ajrigiisii wax kamida loo soo goynayo o la siinaye mid kastaba ajrigiisii oo kaamila ayuu yeelanayaa oo dee waxay ku kala duwan waxay ku mudanayeen kani dalaaladiibuu ku helayaa kana ficilkii iyo samayntiibuu kuba helayaa markaa kaa bixiyey raaxiladii ninkuu fuuba fuulayay iyo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uba tilmaamay laba ajri oo kala duwan oo mid kastaaba dhan yahay ayay dee arrintan uu kuba yeelanayaan ale xadiidkan muslim waa wariyo jihaad oo kale bal dee laftigii isaga u taalay baaba ahaa nin uu ogaa rasuulkii ilaahay inuu jihaad u diyaar garoobay oo laakiin xanuunsaday ninkana wuxuu u baahnaa jihaad wuxuu kuba tago ayuu u tilmaamay uhi bel hebel wuxuu ahaa nin diyaar garoobay oo dee wixii uu u baahnaa diyaarsadee laakiin waa xanuunsadee u tago dee ninkiina markaa markii uu tegey wixii uu diyaarsaday oo dhan u islaam ku jihaad buu ninkii siiyey taasoo kalea rasuulka ilaahay xadiidkan yidhi waa taasi uguba soo arooriye jihaad buu ku soo arooriya abu daawud halkan aan hayno kitaabuladab buu kuba soo arooriya isagoo wariyey oo taas imika tirmidi oo kale kitaabulcilmi buu ku soo arooriyaayo dee lafdigan baa wada shamlinayaan leenoo dalaaladii cilmigu oo dee tii kale ee kaba sii xeel dheerayd oo kasii weynaydoo waa shay ukhrawiye iyaduna waad soo gelaysaay oo dee tirmidina saas ugu soo arooriya ama kitaabuulcilmi buu kuba soo arooriya ujeeddadu waa wax khaasa maaha arrintan oo keliya kuma koobna wixii khayr ee laystusaaba wuxuu ruuxu ku mudanaya tusinta ajri iyadoo kii sameeyeyna ajrigiisii uu leeyahay man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilin bal xadiidka saan soo sheegayna aimadan sheegayaana way soo saareen taraajimta kala duwanna way lahaayeen oo de ama de meelaha kala duwanna way kusoo kala arooriyeen baabulcafyi waasafxi can innaas saamixidii iyo cafwigii layska cafiyayey ee layska dhaafayay dadkii oo macnaa dhibtii dadka xaggooda kaagaba timi dulqaadkii loo dulqaadanayey ruuxii bal matalan layska saamaxaye layska cafiyayey waa kaa ilaahayba dembiga badaneen mar kastaba samaynayna inaga saamaxaya inaga cafiyaya arrinku markaas waxa weeyaan bal haddaba dee isaguna isagoo taas laba imanayo oo cafigii ruuxuu laba imanaya safxigii iyo fadliga uu leeyahy bal waxaa kuba tacalluqsan ayuu baabkeediya xadaثna cabdاللahi بن cabdالوahaabi qaala xadaثna khaalid بن الxaariثi qaala xadaثna shucbaة عن هiشhام بن زaيد عن aنس waa هiشhام بن زaيد بن aنس بن mالك weeye markaa aنس waa awowgii زaydku waa زayd بن aنس شham زayd baa awowgii ka warinaya aنس أنa yahuudiyaةa naag yahuudiyad ah ayaa ata timi النebiya صلى الlaهu عaليه وasلم rasuulki ilaahay bay ulaba timi bishaati neef adhiyahoo lasoo kariyey oo masmuumatin sumaysan sunbay soo way soo sumaysay waa neef adhiyo lasoo bisleeyey welibana markay dadka weydiisay tidhi xubinteebuu ugu jeceliyey diraaca lagu yidhi bay sumtii kusii badisay tii bay ulaba timi yahuudiyadna way ahayd kolley khaybar baa la joogay haweenida zaynab baa la odhanayay bintulxarisi siay noo soo naqliyaan ninkaas salaam ibnu mashkim laba odhanaya salaam ibni mashkam ama salaam haddii laba fudaydyo siday barhkood ashcaarta carabeed kuba soo aroortay baa naagtiisa ayd waa nin dagaalkaa laguba dilay bal adugu dee waa haweeney yahuudiyada cadaawadda bay haysay rasuulka ilaahay iyo dee ciddii kuba dhow ee wax la cunaysay inay dishay doonaysay neefkan bay u keentay rasuulka ilaahayna hadiyada dee waaba kaba aqbalay iyadoo xaaladeedu tan tahay faakala minhaa waxbuu kaba cunay oo rasuulka ilaahay waxbuu cunay wuu goostay kolley saxaabi kale oo bishir bnulbaraa la odhanayana markaa isna intii waa goostay waa liqay malaha dadka kale weli may goosan rasuulka ilaahay baa deeta yidhi joojiya oo ka joogsada waxay iu waramayaa ama diraacan ii sheegaya ama dee neefkan inuu samaysan yahay waa mucjizaadkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa aclaamtii nubuwadiisa inay dee uu sumleeyo lasoo sumeeyey ii waramayaaye oo ii sheegayaaye ka joogsado adigu waa laga joogsaday lakiin rasuulka ilaahay ee bal waa kaasoo afka waxbuu geliyey saxaabigan bishr ibnulbaraa ibnu macruurna isagu kolley way kuba tagtoo waa liqay markaasaa faji'a biha waa kan waxyigiibaa u yimi ilaahay baa u waramay oo waana mucjizo mucjizaadkiisii kaba mida naagtii baa loo yeedhay markaasaa la weydiiye oo la yidhi sum yaad ku dartay waxaan habay tidhi may qarin waaan waxay tihi hadduu dee nebi yahayna waa loo sheegi doonaa hadduu beenaalayana si aan uga raaxaysano ayaan waxaan u sameeyey faqiila rasuulka ilaahay baa lagu yidhi alaa naqtuluhaa miyaanaan dilahayn oo ma dila baa la yidhi de waa taas inay dilkaasi ujeeday qaala rasuulkii ilaahay waa cafigii laamay buuri waa iska saamaxay uu iska cafiyey bal taasoo kale weeye bal waa tan kole riwaaya ku timi markii dambe in la dilay ee culimadu say ku jamciyaana markaa hore dee wixii xadigii isaga ku tacalluqsanaa naftiisa kaana laa yantaqimu linafsihi oo uu iska saamaxay oo waa iska daayo muu dilin bishir bnulbaraa uu dhintay markii dambe oo bishir bnulbaraa baa suntaa uu cunay uba dhintay bishir bnulbaraa ibnu macruur marka markan dambe de waa dilkan loo dilay saxaabigan dhintay ayaabay ahayd riwaayada ku timi inuu dilay oo waa markii dambe ee dee saxaabigaasi dhintay laakiin rasuulka ilaahi waa baabka ta inoogaba baabaysan waa cafi sax iyadoo qiratay dee taasna ayuu rasuulka ilahi iskaba saamaxay qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa markii dambe famaa ziltu kama me anas baa le qaaladan xadiid kale ahaa taa lafdiga kale famaa ziltu kamaan suulin anas baa le acrifuhaa waa shaatada ama hidee sumaysnayd ee rasuulka ilaahay wax ka calaaliyey inaan garanayo acrifuhaa waa sumteedii iyo asarteedii fii lahawaati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay lahawaadkiisa kolley lahawaat waa jamcu lahaatin bal waxyaalaha ilahaadka idhaahaan ee da ay noogu dabdiyaan waxaaba ay tahay ruux markuu afka kala qaado halkaa xalqigiisa ugu dambaysa xagga sare in yaroo hiribo saa uga soo laalaadsantaa xagga sare oo markaas oo de sakfiga xalqigee sare taas baa lahaat lagu magacaaba bal markaa haddaba rasuulka ilaahay lahaadkiisaas waa alaxmat alxamraa almucallaqa fii asli lxanik fii aqsa sakfi lfad iyadoo saahun guriga ugu laalaada bal maalan taas oo kale aan garanayo malaa dee markay u muuqato si unay uguba muuqato isbeddel midabkeedii kuba yimi ahaar baa ka muuqatay kolley calaalintii uu calaaliyey suntii afkiisii gashay kaba mid ahayd ayaa ka muuqan jirto anas wuxuu leeyahay taas baan garanayay oobaa iiba muuqanayso rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kolley xadiid mucallaq ahaan bukhaari ku wariya xaafidna ciddii waslisay uu sheego ayaaba xadiid caaishaba aba waxay ahaydba rasuulka ilaahay waa aakhira cumri inuu yidhi maa zaalat aklatu khaybara tucaawidunii kamay suulin ama uklatu khaybarana khaybar wixii aan cunay ama taasi waa sunti inay igu soo noqnoqoto waa dareen uu dareemayey xanuun kusoo noqnoqonayey waa muddo dabadeedba hadday sanadii toddobaad madaxeedii ahayd waa sanadii tobnaad ama koob iyo tobnaad buu leeyahay rasuulka ilaahay waqtiyadaa uu wafaadi doono macnaa ma ay ahayn kamay suulin inay igu soo noqnoqoto waa xanuunkeedii xataa wha xataa deme wha waa dee ilaa xataa qadacat abhari ama hada inqidaacu abhari wey abhar waa xididada ee mala jirhka un xidid kaa midoo wadnaa laba xidhidsano malaa dhabarkiiyo kaa markaa uu marayo kolle waxayaa abhar lagu magacaaba haddaba ilaa ay noqotay imika waqtigii abharkayga ay goynaysay oo ay noqotoba xataa rasuulka ilaahay dhimashadiisii waxyaalihii ama dee looba tirinayo asbaabihii maradka ama xan dee dhimashadaba ay taasi qeybba kaba ahaydo waayo xadiidka bukhaari buu ku suganyay isagoo mucallaqa way igu soo noqnoqonayso ujeeddadu waa arrinkan anas sheegayo xanuunkeeduu dareemayo kolkol qaban jiray kolkol qaban jiray ilaa dee markan waqtigan dee ajashina ay timi ay gaadhay dee nihaayadii ay gaadhayba bal haddaba taas bay ahayd rasuulka ilaahay waa taa waan aragnay waa iska saamaxay baabkuna baabulcafwi wasafxi can naasi xadaanaa bal maala waa dulqaadkii loo dulqaadanaya dadkii dee bal markaa rasuulka ilaahay markuu ruux gaalada ah oo doonaysay dilkiisii inuu u dulqaatay ruuxii muslimkaa ee walaalkaa ahaaye mar ay wax kaga yimaadeen ama hadal aad dee jeclaysan dhibsatay kugu yidhi ama ficil saasoo kale ah in loo dulqaato oo la saamaxo oo la iska dee taasi waa dee min baabi awla waana ta layna amrayo dee ixtimaalu ladaa iyo sabrigii iyo cafigii wixii layna marayay muslimiinta dhexdoodii taas oo kale in waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haweenadu caynkaasa ayuu iska saamxin iskaba cafiyay bal dilka riwaayaadka qaarkood ku yimidna waa ta aan sheegnayoo waa qisaasan libishir ibn bara ibni macruur ayaabay ahaydba haddii bal dilkaas dee inooba yimi kutubta siirada iyo ama meelaha qaarkood riwaayaadkaa kuba yimi ay bal markaa uu inoo sugnaado taasay noqonaysa bal cafigii laakiin baabka u baabaysnaa iyo safxigii waa inooguba sugayn xadaثna mحamed بن سلام qال xadaثna abu معaaوiyaةa qال xadaثna هiشhاm عan whb بn kaysana samictu cabdاللahi بن الزubayr yqul عlى الmنbr هiشhaamku waa هiشhاm iبn curwa xadiidkan ama aharkan noo soo socdana bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey suuraة اlcaraf buu kuba wariyey waliba dariiqi uu ku wariyey halkaa muxuu aha waa hishaam can abihi can cabdillahi bni zubayr waa hishaam ibni curwa oo aabihii curwo kaba warinaya halkan uu maanta hishaam malaa laba sheekh buu yeeshay markaasi wahab ibnu kaysaan uu kaba warinayo ayaa riwaayada bukhaari saxiixiisa dhacday suuratu maala kitaabu tafsiir suurat lcaraf markaa tafsiirkeeda waxaa kuba sugnayd waa hishaam can abihi can cabdillahi bni zubayr markaa taasoo aabihina waa curwat bnu zubayr wuxuu yihi haddaba whb بن kaysaan samictu cabdاللahi بn الزubayr baan maqlay yaqulu xaalu ku qowliya calى اmimbari mimber korkiisa oo kuba sugan akhriyaya aayadan khud اlcafwa wأmur bاlcurfi وأcrid can الjaahiliin aayaddaasuu akhriyayay oo khud qaado alcafwa dhaafitaan iyo saamixitaankii waa tan imaka dee baabku inooguma baabaysnaa waa saamxidii la saamaxayay dadkii loo dulqaadanayay bal maalan dhibtoodii iyo wixii xaggooda kaba imanayeyna layska dhaafayay iyagii markaa layska cafiyayey kaas dabiico kaba dhiga wey waa mr amar bilcurfi macruufkiina amar wixii dee macruufkana waa ti aynu abwaab hore kuba soo maray waxa kastoo dee xagga sharciga wanaagiisa lagu yaqaanay noqon waa acrid ka jeedso can iljaahiliina kuwa jaahiliinta aqwaashooda iyo afcaashooda aan laa'iq ahayn aan toosayn ha ciqaabin wax ka haga ka abaalmarin iskaga jeedso riwaaya waxay kuba timi iyadoo tafsiir ahaan aayadda ay uba timi oo dee bal maalan inuu jibriil rasuulka ilaahay kuba yimi waa sidaas soo aroortay in allaha ya'muruka an tasila man qada tacfuwa can man dalamaka wa taqsila man qadacaka waa markaa tucdiya man xaramak waa akhlaaqda tii ugu fiicnayd ee aayaddu la iskuma farayo ilaahay wuxuu ku amrayaa inaad kii dul ku dulmiyey aada iska cafidood u dulqaatood iska saamaxdid kii ku qadiyey adigu uu qadiyey aanad odhan oonad qadin markaase adigu aada waxsiisin markaa taas watasila man qadaca kii ku gooyeyna aada xidhiidhisid waayo haddii dee arrintu ay noqoto kii aniga i gooye waan goynaya kii xidhiidhina waan xidhiidha waan mukaafaa un nin dee ajri iyo fadli doonaya maaha waa nin abaal celinayo abaal loo lahaa un buu gelaya maaha taas oo kale dee kii tan oo kale cafigi iyo taasoo taasoo bal waa sida laftii inooguma soo arooray jibriil rasuulka ilaahay inuu kuba yidhi aayaddan dee waa macnaheedii isagoo u sheegaya waxaa lagu amraya ilaahay ku amraya kii ku dulmiyey inaad saamaxdid ood cafwidid kii ku gooyey inaad xidhiidhisid kii ku qadiyeyna inaad adigu waxsiisid bal taas wey haddaba in ibnu waxa weeyaan zubayr baa aayadda fasiraya khaasatan lafdigan khudil cafwe ugu horeeya weeye oo qaala wuxuu yidhi ibnu zubayr waa cabdullaahi wallahi baan ku dhaartee ma amara biha ilaahay ma amrinoo an tuukada in la qaato macna waa aayadii kolle cibaarada dee saxiixuna in yar bay kaba dunayde laakiin waa macnan ilaa min akhlaaq الnaasi dadka dabaa'icdooda un mooye macnaa cafiga laysfarayaa waa wixii akhlaaqda iyo tukba tacalluqsanaa oo bal dee cafigii haddaan kii cafigii laftigii inoo soo degdegaya aan kuba fasirno dadka dee waxa weeye mucaamaladaada iyo dabeecadaada ama dadku ha noqoto dhibkoodii inaad u adkaysato ood markaa iska saaxmad iskaba cafido waa macno daahira oo kale laftiga dee cafiga tan uu inooguba fasirayo ah wixii fudud sahlan ee akhlaaqda dadka aan waxba lagu adadkayn macaadirtoodii waxay ku cudur daaranayeen waa la iskaaba aqbalaya iyagii dee waxaa dabacsan ee cafi iyo saxfigiiba safxigaa lagula mucaamaloonaya marka cafigan la sheegaya waayo tafsiir labaad baa jire wuxuu leeyahay waa wixii akhlaaqda ahaa waa noocii akhlaaqeed taasba weeye wallahi baan ku dhaarteena laaakhudanaha waan qaadanayaa minhum iyaga xaggooda waa arrintan marka leega akhlaaqdan dadka keedaa cafiga keedaa sahlan keedaa dabacsan kaa taysiirka iyo fudaydinta iyo acdaartoodo la aqbaloo loo dulqaata ay kuba sugantahy ayaan anigu ku dhaqmayaa buu leeyahy qaadashadu waa taase maa saxibtum intan la saaxiibayo kolley waa waqtigii imaaradiisii dee afar iyo lixdankii wixii ka dambeeyey ilaa saddex iyo toddobaatankii laga dilayeyna bilaad dhan oo bilaadii muslimiinta ka mid ahayd buu isagu khaliifadeeda iyo amiir almu'miniinba uu kaba aha amiirkeeda uu kaba aha haddaba waxaan la isfarayaa waa wixii dee aan kulfo iyo mashaqo iyo dhibi kuba sugnayn ee sahlan ee fudud ee akhlaaqda dadkaa in la qaato lagunala dhaqmo markaana taasay dabeeco i noqon taasaan dadka ku ku maamuli taasaan kula soconaya bal taaba weyn oo markaa alcafi wuxuu imika noqonayaa wixii sahlanaadee afcaasha dadka iyo akhlaaqdooda iyagii ay la yimaadaan iyagoon lagu adadkayn iyagoo koodii dee bal maalan loo dulqaadanayo loo sabrayo iyadoo aan bal maalan wixii sahlanaa fududaaday lagaba aqbalayo taasba weeye bal waana tafsiir kolley ibnu cabaas oo kale khud ilcafwa isagoo cafigan wuxuu kuba fasiray xaggan kale maalku ku fasiray waana tan uu isagu leeyahay wallaahi ma amara biha an tuukhada ilaa min akhlaaq الnaas oo maalku muxuu noqon waa wixii iyaga kolba xaajadooda iyo faadilkaba ah ee dheer eena iyagu u baahnayn kaba qaad oo waxaa suuraة الbaqara kuba yimi yasaluunaka maada yunfiquuna qul ilcafwa e waxay kuweydiinayaan maxay la baxayaan oo waxaan ay la baxayaan muxuu iyo qul waxaa tidhaha alcafw waa shayga faadilka ahe xaajadiina iyo baahidiina dheere aydan idinku u baahnayn kaas weeye kan dee infaaq markay noqoto wax bixin markay noqoto ay laydinka doonaya inaad la baxdaan ee wixii aada u baahnayd een adigaba ku dheerayn kaa bixi laguma odrhanayo bal cafigaa suuradda inooguma yimi waa infaaqna wuu ahaaye walow su-aashu mid ay ahayd yasaluunaka maadaa yunfiquuna in qul ilcafwa iyo ma anfaqtu min khayri falilwaalidayn labaduba iyadoo su-aashu mid ahayd bay waa isku dhow suurat lbaqaray kuba yimaadeen oo macnuhu ay tahay su-aasha horena waxay doonayeen bal waxay bixinayaan waxa uu yahay iyo keebay bixinayaan maalkooda alcafwa baa lagu yidhi todobada maadaa yunfiquuna waa cidda ay siinayaan ee wixii kuba nafaqaynayaanoo dee waa waalidiintii iyo dadkii nafaqadoodu ay saarnayd ee bal taas baa lagu yidhi oo walow su-aashu mid ay ahayd laakiin dee ujeeddada iyo wixii loo jeeday markaa ayaa kala dunaaya cibaaradan baa isku mid e bal haddii qodil cafwa markaa taa lagu fasira maxay noqon waxaad ka qaadaa xaggii amwaashooda iyo xoolahooda inta faadilkaa inta baahidooda dheere waxay iyagu u baahan yihiin oo xaajadoodii ku tacalluqayso taa ha ka qaadin de markaa taasna haddaan eegno zake waajibaa jirta ciddii ku fasirtay culimada dee alfaadil min alamwaal ee halkan amwaal kuba fasirtay waxay leeyihin aayaadkii zakadaa nasakhay e aayadii zakadaa nasakday oo dee zakaadkii wax go-an oo markaa wixii nisaab gaadhay lagaba qaadiyo qadar bay ahayd halkan dee ah wixii iyaga xaajadooda dheer waatan waa la xadiday waa la khaas yeelay qadar go-an oo la garanayo ayay noqotay zakadii markii aayaddii soo degtay markaa xukumkani mansuuq buu noqday taas bay leeyihiin waa sida ibnu cabaas iyo ay kuba fasireen markaa tan buu u leeyahay ibnu zubayr me aayadda waxay ku tacalluqsan tahay akhlaaqda dadka oo dee waa wixii sahlanaadee fududaadee iyaga akhlaaqdooda ah taa in lagula dhaqmo lagula mucaamaloodo laga aqbalo aan waxba lagu adadkeyn xagga jaanibkaas oo kale bal labada macno dee kutubu tafsiir way noogu wada sugan yihiin xdثna محamed بن سلام qال أخbarana محamed بن فضyل بن غزوان عan layثi layثkani waa layث بن abi sulaym ee layث ibn sacd maha imaamkii waa nin isna aan hore usoo aragnay waa nin bl mثalا kolley malaa markii dambe اkhtilaad ku yimi axaadiiثiisna aan hagaag loo kala sooci karin oy barhkood markaa ay tarki kaba cabireen lakiin dee bal mثalا axaadiiثan wax la macno o axaadiiث kale ay noogaba sugan alfaadana ay meelo kaleo صaxiixa inoogaba sugan tahay duruq kale inoogaba sugan tahay haddii dariiqan laysaana inoogaba sugnaanin can daawusin can ibni cabaasin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam calimuu bara oo dee kolley waa mafcuulkiiyo waa xadfanya waa annaasa maa yalzamhu min amri diinihim weye waa dadka waxa bartaan wixii iyaga laazimaye umuurtii diintooda ahayd bara wayasiru fudaydiya oo dee waa xataa xaggii tacliimtii wax sheegii wixii oo dhan iyo macruufkii la farayay munkarkii laba nahayay walaa tucasiruu ha adkaynina oo dadkii ha kuba adkaynina waidaa qadiba hadduu cadhoodo axadukum axadkiin axadkiin falyaskuta aamusu oo bal maalan calimuu waa dadkii waxbara oo wixii dee iyaga umuurtii diintooda ahayd kaas u sheego oo bara weeye gees kalena hadday tacliimka tahay iyo hadday dee umuurihii kale ay da-ay tahay baa akhlaaqahoodiyo wixii u fudaydiyo waxoo u sahlo ha ku ad adkaynina walaa tucasiru kolley xadiid kaleo wabashiru walaa tunafiru ay laba socotayna waaba jiraan oo saxiixa inooguba sugan axadkiin hadduu cadhoodo ha aamuso kolley xadiidku mar dambe oo kitaabka aakhirkiisa waa kusoo noqon doonaa halkaa weliba waxaa kusoo noqon doonta ibnu cabaas oo inoo sheegaya inuu rasuulkii ilaahay yihi dee ku celceliyey oo saddex gooruu yihi callimuu wayasiruu walaa tucasiruu iyo ku celceliyey waa adkeyn daraaddeed cadhadiina dee ruuxu hadduu cadhoodo kolley haddii uu hadalba bilaabo kii kalena waa u jawaabaya ciddii de bal uu kaba cadhooday oo halkaa waxaa kasii soconaya dhib iyo shar iyo dhib baa kaba ratibmaya laakiin ruuxu hadduu aamuso oo kale bal cadhadiisii uu qarsadaa meeshiia dulqaad iyo sabir baa cafigii aynu soo haynay ayaa meeshii imanaya dee cafigii imaka aynu haynay baa meeshii imanayo wixii hadal lala yimaado hadalkana waxaa la arkaa gacanna inay raacdo ama ficil raace wixii oo dhan baa laga badbaadayaa oo axadkiin haddii uu cadhoodo ha dulqaato weeye cafi ha laba yimaado bal ha aamuso si aan sharki uu u joogsado oo halkaa uguma joogsado wixii laba yidhi oo aanay halkan wax ziyaadaan iyo dhib kale aanay ugaba dhalan sababta waxa weeyaan ruuxu hadduu dee cadhoodo cadhadiisii uu sabir waayo oo uu hadlo oo kale hadalkiisii aqwaashan kaba soo fulaysay kolley aqwaal dhibla ayaa meeshii iman karta bal aqwaashiisaas oo dee caybuu ku hadli karaa bal wax kufru keenayo ku hadli karaa dalaaq buu ridi karaa oo kale ficil kale iyo dhib kalea iman karo waxyaalo dee halkaa waxaa ka bilaabmaya fitan dhici karta ama shar aan laba xadayn karahayn ee haddaba ha aamuso kolleyna axaadiid kale rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waxyaalaha wuxuu inooguba sheegay waa xadiid bukhaari iyo muslim ba ay wariyaan sulaymaan ibnu surad saxaabigaasi warinayay ruux hadduu cadhoodo inuu shaydaanka iska naaro acuudu billahi min ashayaan arajiim shaydaanku waxbuu shidaya waxbuu qurxinaya waxbuu qurxinaya isagaa wuxuu doonaya inuu wax halkan dee dhibaata ay kaba dhacdo haddii laakiin uu ilaahay laga magan galo wixiisii baa joogsanaya sharkiisii iyo wixii uu kicinaya joogsanaya taasoo kale waa saxiixayn oo waa wax cadhadii baktiinaya ayay kaba mid tahay waayo rasuulka ilaahay iyadoo wuxuu hi wixii uu helaya ruuxa way kaba tegayaan way ka degayaan oo kale waxaa kaloo xadiid kale kuba yimi ee ruuxu hadduu taagnaa inuu fadhiisto waayo hadduu taagan yaho cadhoodo dee waxaa dhici karta xaraka dee waxaa sahlanba inuu dhaqaaqo haddana u dee ficil kale kuba dhaqaaqo fadhigii waxay yaraanaya dee isaga radu ficilgiisii ama ficil ahaa ama waxyaalahaas oo kale ah ama gacanqaad ayaa yaraanaya inuu fadhiisto haddii fadhigii uu kaga tegi kari waayo inuu jiifsado xadiidkuu kuba yimi xadiid kale maxaa kuba yimi isagoo weysaysa waayo cadhadan iyo wax shaydan xaggii oo naar laga abuuray kaba imanaysa waysadana way baktiinaysaa in weysaysto macnaa intuba wax axaadiisa inooguba yimi weysaysi la weysaysto hadduu taagan yuu fadhiisto bal haddii fadhigii cadhadii baabi'i weyduu iskaba jiifsado intaasoo dhanna waxa yaraanaya xaraka uu laba yimaado oo cadhadan kaba dhalata ayaa meeshii sii yaraanaysa iyo dee kan aan imanka xadiidka ku hayno aamus uu aamuso faryaskot babilmisaad ila naasi bal kolley waa xadiis aan laqbayn doono un furfurintaankii dadkii loo furfurmayey manaa weji furfuran iyo si furfuran iyo dee cafigi iyo safxigiiba kaba mid ee lagula mucaamalonayo baabkeliya xadaثna mحamed بن sinaan qaala xadaثna فulix بn sulayman qaala xadaثna hilaal بn عaliyin hilaal بn abi hilaalna waa la yidhaah bal lafti baa inoo dambeeya can caطاء بn yasaari qaala laqitu cabdالlahi بn cmr بn الcاas baan la kulmay faqultu waxaan idhi akbirnii bal waxaad iiga warantaa can صifaةi rasuuli الlaahi slى الlahu عalيه waslm fi الtowraati rasuulka ilaahay sifadii iyo tilmaantii u kulaa towraat saxaabigani waa asxaabtii rasuulka ilaahay badan laasimtay axaadiiiisna ay badnayd ee dee axaadiiiisu ay aad u bahaadee boqolaalba ay gaadhay bal waa saxaabiga abu hurayra uu yidhi asxaabtii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin iga axaadiis badnaa ma jirin waxaan ahayn cabdullaahi bnu camrino wuxuu ku cileeyey cabdullahi waxbuu qori jiray anigu se waxbaan qori jirin oo kale waa ninkaaso ah laakiin markii dagaalkii yarmuuk iyo waqtiyadaa shaam la tegey ayuu kutub kutubtaa hore ayuu helay oo badan oo malaa u in badanna aqaqriyey tiibuu deeta weydiinayaa taabicigani uu leeyahay bal sifadaa dee waa kutubtaasuu khibre isna uba laha waqtigaa yarmuuk buu helay waxa weeyaan taas sifadii ukuba lahaa towraad faqaala wuxuu yihi markaas waxaa odhanaya caطا faqaala wuxuu yihi cabdالlahi بn cmri ajl nacan un kale waa xarfu jawaab ha buu yihi waa ballanqaad ugu ballanqaadaya inuu sheegayo waba kan wallahi baan ku dhaartay inahu lamawsuufu fi towraati towraat wuxuu ku sifaysan yahay bibacdi sifatihi fi lqur'aan sifadiisan qur'aanka kuba sugan de waa towraaddii aan i bedeline wax kaba mida oo qur'aankii maxaa ku sugan yaa ayuha الnabiyu ina arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira nebiyo waanu ku diriray xaala kownika shaahidan aada markhaati tahay oo dee ummaddiisiinu soo gaadhsiiyey ummadii kale ay dadka gaadhsiiyeen shaahid buuya dee ilahayna waxdaaniyo u qiraya wamubashiran xaalati mid bishaaraynaya wanadiira macnaa intani qur'aankay kuba sugan tahay laakiin intaasoo kalena way kuba sugnayd iyo weliba ziyaadadan ah waxirsan oo waanu ku dirnay adigoo shaahidan wamubashiran wanadiran qur'aanka intaasba way kuba sugan tahay waxaa kaloo towraad kuba sugnaa intan raacsanaa waxirsan adigoo xifaad u ah ama ilaalin u ah lil umiyiina dadka aan dee wax qorin wax aqriinaya carbeed oo dee xumaantii buu kaba ilaalinaya waa kan loo soo diray iyagii taas oo kale anta adigu cabdi addoonkaygii baa tahay warasuulii rasuulkaygii baa tahay samaytuka waxaan kugu magacaabay almutawakila waa kii ilaahay tala saaranayay waa kaas oo ilaahay buu dee tala saaranayaaba mutawakila laysa ma ahaaninoo bifadlin walaa kaliidin irtifaad baa ku sugan daahirku wuxuu ahaa in laba yidhahde inay sam anta cabdi samaytuka almutawakila lasta bifadlin eg lasta ma tihid e laysa waa adigu irtifaadun haybun bay noqotay laysa ma ahaanin oo ma aha rasuulkani oo waa nebi moxamed bifadlin ku dabeeco xun walaa qaliidin ku qalbi adagna ma aha oo ilaahay baa subxaanaه wataعaalى walow kunta fadla غaliid اqalbi lam fadluu min xawlika ilahay baaba yidhi haddaba ma aha ku isagu dabeecadiisu ay xun tahay ma aha ku qalbigiisu adagiyo naxariis lahayna ma aha walaa sahaabin fi اaswaaq suuqada dee waa tegi karaayo dee maanic kuma sugnaa rasuul ama waxa weeyaan nebi oo kale ama ruux maqaam sare diineed kule inuu suuqyadii tago laakiin sifadan baa la anfiyaya oo ku qaylo badan oo dhadhawaaqo oo qaylqayliyo suuqyadana ma aha suuqyadii walaa yadfacu ma daafacayo oo bisayi'ati xumaan laguma sameeya sayi'ata xumaan kuma daafacayo oo ujeeddadu in sayi-adii lagu sameeyey ama wixii dee dhib ee loo geystay isagu dhib kama horgeynaye muxuu yeelaya walaakin yacfu wayakfiru waa cafiyaya maxalush waa dembi waa u dhaafaya ruuxii waa saamaxaya walan yaqbidahu llahu tacaala ilaahayna ruuxdiisa ma qabanayo xataa yuqiima bihi ilaa uu ku oo toosiyo almilata alcawjaa diintii qalloocato dee marka la eego nebi ibraahim iyo intii ka dambeysay iyo diimihii la haystay markii inqiaac rusuli ay timi fatra rusuli ay timi ay kala go-deen dadka ay bedeleen ay qalloociyeen ilaa taa uu kuma toosiyo markaa waxa weeye ilaahay ruuxdiisa ma qabanayo oo ma qaadayo oo siday ku toosaysaana bi an yaquuluu dadku inay dhahaan halkan ay asnaam iyo waxyaalo kale ka caabudayaan laa ilaaha ila allahu ay dhahaan oo wayaftaxu biha ay kuba furaan koleysan baan kitaabkeena dhacday xadiidkan bukhaarina waa wariyey kitaabulbeec buu kuba wariyey baabka uqayde markaa cunwaankiisa uu kaba dhigay aswaaqdiiyo waxyaalahaas waxaana kuba sugnayd wayaftaxa biha halkan wayaftaxu biha waa isagii oo ilaa uu toosiye milada qalloocan oo wayaftaxa biha uu kuba furo de waa kelimada tawxiidkiiyo dee miladan deynta acyunan indho cumyan ama dee indhala oo xaqi ka indhala waadaana dhego suman dhegalo xaqii ka dhegala waquluuban quluub gulfan daboolan oo xaqii kaba daboolan ilaa kuba furo dee xaqii markay qaataan iimaankii ay aqbalaan xaqii ay arkaan ay maqlaan quluubtoodii uu galo ilaa saa uguba furo ama taa ay kuba furaan ruuxdiisii lama qabanayo de waana sidii dhacday oo taas weeye xadaثna cabdاللahi بن صالح qال xadaثna cabdالعaزيز بن أbي سلمة عan hilaal بn abi hilaali waa ninkii marka dhoweyd aan soo haynay sanadkii hore ee uu ka soo cabiray hilaal iبن عalي ayaa hilaal iبn abi hilaala la ydhah عan caطاء بn yasaari عan cabdاللahi بn cmri qaal ina hadiه الآيaةa aيada اlatيi fi الqur'an ya ayuha النabiy ina arslnaka shaahidan وmubشira وnadiirا fi الtwraati twraat bay ku sugan tahay oo twraat bay kuba sugan tahay naxwahuna wuxuu wadaa xadiidkii hore inu kaba soo baxnay maka ayuu dee riwaayadana way dheerayd wixii kale ziyaada ayuu towraad ka soo naqlinayo imakaan ka soo baxnayna halkan buu xadiidka kuba sheegnaa ee bukhaari baa ikhtisaarsadayoo kol hadduu markii hore inoo sheegay sanadkii labaadna uu inoo soo arooriyey iyo cibaaraadkii ugu horreeyey inta dambena waxay la mid tahay xadiidku xadiidkan imika aynu kaba soo baxnay taasoo waana xadiidkii imakaan kaba soo baxnay oo kale wn xadaثna isxaaq bn اlcalaaء wallahu subxaana wataعala aclam aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك